dhimashada xooluhu aad bay u badan tahay ilaa konton kun oo neef wax ka badan baa ilaa hadda maaragtay lasoo riboodgareeyay dhimashada abaara aada u xoog badan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay saameyn ku yeelanayeen dadka ku dhaqana deegaanka soomaalida gaar ahaan dadka reer guuraaga ah ee xoolaha dhaqdo abaarahan ayaa saameyn ba-an ku yeeshay dadka miyiga ku nooli waxa uu sheegay wasiirka khataraha masiibooyinka dowladda deegaanka soomaalida mudane axmed yaasiin oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay saameynta ay abaartu ku yeelatay shacabka soomaalidu inay tahay mid baahsan dhimashada xooluhu aad bay u badan tahay ilaa konton kun oo neef wax ka badan baa ilaa hadda maaragtay lasoo riboodgareeyay dhimashada waxaa jira xoolo badan oo iyaguna riski ugu jira ama khatar ugu jira in ay macaluulu dhintaan dad badan oo iyagana maaragtay ilaa boqolkun ku dhow oo ka barakacay deegaamadii ay joogeen ama meelihii ay joogeen oo ah dadka ay xooluhu dhaafeen iyagana u baahan maaragtay gargaar hoy iyo cuntaba u baahan dhibaatadaasu markaa aad iyo aad bay gobolka daawo u haysaa afartiisa degmaba way saamaysay qaybo ka mida gobolka liibaan bay sidoo kale saamaysay iyadoo markaa dhibaatada abaarta iyo culayskeeda laga duulayo waxaawy dowladdu qorshay dejisay qorshihii lagaga hortegi lahaa ee lagaga jawaabi lahaa dhibaatada abaarta ayaa maaragtay la dejiyay dowlad ahaan axmed yaasiin ayaa dhanka kale ugu baaqay bulshada soomaalida inay iscaawiyaan sidoo kalena hay-adaha samafalka ayuu baaq u diray in ay bulshada gurmad deg deg ah la soo gaaraan ayna muhiim tahay in howshan layska kaashado dadka ganacsatada ah jaaliyadaha dibadaha ku dhaqan macna inay is abaabulaan oo qolo walba deegaankeedii wixii gacan ay ka geysan kartay inay ka geysato si hagar la-aan maaragtay inay dadkoodii usoo caawiyaan usoo gacan qabtaan oo ayna macnii ku hallaydhin uun dadaalka dowladdu ay wato beesha caalamka iyadana sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa maaragtay maadaama arrin bini-aadamnimo oo aada khatar u ah ay deegaanka kusoo foqod leedahay in iyaga laftooda ay kaalintooda ka qaataan oo maaragtay hay-adaha arrimaha bini-aadamnimada ka shaqeeyay inay ku mashquulin oo keliya dagaalada ka socda waqooyiga dalka balse ay maaragtay tixgelin siiyaan iyo mudnaan ay siiyaan dhibaatada abaaraha saameynta abaaraha ayaa kusoo badanaya dhulka soomaalida sanadba sanadkii kasii dambeeya saameynta ugu badanna waxaa keenaya dadka soomaalida oo xaalufin ku sameeya dhulka ay ku nool yihiin iyo sidoo kale isbedelka cimilada si aad bashiicsanaysaad heersaneed cadda star f m jigjiga